doorashada maanta ka dhacday magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa waxaa ku guulaystay madaxweyne axmed maxamed islaan axmed badoobe oo isagu horay u ahaa madaxweynaha jubbaland islamarkaana loo dhaariyey afarta sane ee soo socota doorashadaasi oo iyana ay heshay toddoba iyo toban cood gabadha la yidhahdo canaba maxamed daahir oo iyaduna la tartamaysay waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanada soomaalida aqalka sare iyo baarlamaanka soomaaliyeed iyo weliba mas-uuliyiin kale oo iyaguna ka tirsan jubbaland waxaa kale oo iyana ka dhacday doorasho kale oo barbar socotay oo loogu doortay madaxweyne golaha isbedel doonka qaybo ka mida oo iyaguna ku kulmay magaalada kismaayo cabdirashiid xidig oo isna afar sano loo doortay sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ahaa musharaxiintii u tartamaysay jubbaland islamarkaana habeenkii xalay isagu markii uu la kulmay saaxiibadiisa mucaaradka uu sheegay inaanay suurtagal ahayn in laba doorasho ay hal magaalo ka dhacdo islamarkaana ka hadlaya bal aragtidiisa iyo mustaqbalka sida uu u arko jubbaland waxauu yidhi bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah walaal anigu haddaan mowqifkayga iyo mowqifka midooda murashaxiinta isbedel doonka oo aan guddoomiyaha u ahay aan ka hadlo waxa weeye horta maanta se wuxu dhaca runtii aad baan uga xunnahay in maanta kismaayo ay kasoo baxeen laba madaxweyne runtii arrin aada u foolxun weeye marka dhinac kasta laga eego dhinaca diinta haddii laga eego midnimada siyaasadda waxaad moodaa arrin fiican inayna ahayn dhibka dhibna ay keeni karto marka anagu kuma faraxsanin arrinkaa isaga ah tan lagu doortay madaxweyne axmed horaan uga hadalay in broseska ay ku socotay uusan dastuurka waafaqsanayn uu ahaa barnaamij loogu talagala sida hadda uu dhacay inuu dhaco tan kalena wayba kasii daran tahayba runtii anagu waa ka hadalay shalay shir baan gallay aada iyo aad baan isugu daynay walaalaha inaanu ku qancino bal barnaamijka in dib loo dhigo oo xal kale la raadiyo oo barnaamijka dhibaatada taagan inayna taasi xal u ahayn oo qori qori kumid inayna xal u ahayn laakiin waxaa u muuqatay inay laga maarmaan tahay in doorashada lagu socdo dee raggii qaar badan oo ka midana way ka hareen barnaamijka isaga ah oo maaragtay kama aysan qeyb qaadan ama ma aysan taageerin kuwana way taageereen marka an waxaan isleeyahay xalka jubbaland maanta uu u baahan yahay waxa weeye in laysu wada yimaado oo miis laysugu yimaado muradshaxiinta isbedel doonkaa maxaanku irahdaa labadiisa garabba qoladan hadda ninka la yidhaahdo xildhibaan cabdirashiid uu matelayo qoladan axmed iyo maxaanku irahdaa midooda murashaxiinta isbedel doonka oo isagu mowqif dhexdhexaada ka qaatay arrinta dowladda federaalka la wada fadhiisto dabeedna laga fakero wax midaysan oo ummadda la isugu keeni karo
senator doctor xasan faarax xujaale oo ka mid a aqalka sare dalka soomaaliya ahna mudanayaasha laga soo doorto jubbaland ayaa isaguna hambalyo iyo bogaadin u jeediyey madaxweyne axmed maxamed islaan iyo sida markaasi uu arko doorashadaasi aad iyo aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay doorashada meesha ka dhacday oo nabadda ku dhacday oo ummaddu ku nooleed dhulka jubbaland ay muddo badan u diyaar garowday laga soo bilaabo bishii shanaad ilaa maanta oo ay bishu tahay laba iyo labaatan doorashadaa ka dhacday anigoo mas-uul ah oo senatarkii laga soo doortay jubbaland ah aqalka sarena ku masalaya ummadda soomaaliyeed ee ku noqol jubbaland iyo shacbiga reer jubbaland iyo guud ahaan soomaaliya waxaana ugu hambaliyeynayaa xilkaa loo doortay mudane axmed maxamed islaam oo aan dhihi karo wakhti munaasab ah oo adag oo adag baa xilkaa loo doortay waxaan rajaynayaa cid kasta oo wax tabanaysa cid kasta oo wax tabanaysa oo nooc kasta ha ahaato waxaa loo baahanya horta kursigaas hal qofaa ku fadhiisan lahaa qofku ilaahay u qoray baana ku fadhiisan lahaa asagaa maanta ku fadhiistay ha lala shaqeeyo ciddii wax tabanaysana waxaan rajaynayaa inay miiska ku wada hadlaan oo si dowladnimo ah iyo si soomaalinimo ah iyo si walaaltinimoa intaba arrintaas loo xalliyo waa ismaandhaafun wey wax jira ma jiraan beesha caalamka ayaa iyagu ku kale aragti duwanaa qaabka doorashada loo agaasimayey iyagoo markaasi cabashooyinku ay ka soo baxayeen qaybaha kala duwan ee mucaaradka oo tilmaamayey inay doorashadu aanay ahayn mid madax bannaan iyadoo qaramada midoobeyna ay ugu baaqday inay doorashadu noqoto mid aan la faragelinin islamarkaana hal doorasho oo lagu midaysan yahay ka dhacdo jubbaland iyadoo horeyna dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku dhawaaqday inaanay aqoonsan doonin natiijada doorashadaasi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi